Mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Hirshabelle Maamulka Degmada Jowhar Ururka Dhalinyarada Heer Gobol iyo Heer Degmo Ururka Haweenka Gobolka Shabeellada Dhexe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qaybgalay bandhig hiddo iyo dhaqameed oo si heer sare ah uga dhacay bartamaha magaalada Jowhar ujeedka bandhig dhaqameedka ayaa muujinayay nabadda wadajirka iyo isdhexgalka dhalinyarada waxaana lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameed kala duwan gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellada dhexe Fatuma Cadow iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka shabeellada dhexe Fartuun Aadan ayaa ka hadlay bandhigga xaqiiqdii maanta waa maalin kaleento oo hiddaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigaya hadday noqon lahayd dhinaca ciyaaraha hadday noqon lahayd dhinacii dhaantooyinka maalmahan waxaa noo soo socda kowda agoosta ilaa maanta ciyaarihii isdhexgalka oo wareeggii koowaad maanta oo inoo shalay inooga ekaay marka waxaan u mahad celinayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hay-adaha i o m iyo hay-adaha kaleento ee bahwadaagta ay yihiin oo barnaamijkan naga taageerayay waxay muhiim u tahay in dhallinyarada loo sameeyo faniskan oo kale ama isdhexgalkan oo aad u weyn sababtoo ah dhallinyaradu waxay boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshada dadka ugu tirada badanla waaye maadaama ay yihiin waxay u baahan yihiin madadaalo waxay u baahan yihiin meel maskaxdooda ay ku mashquuliyaan waxaan ognahay haddii ay fursadahan oo kale aysan helaynin waxaa dhacaaya waxyaabo kaleento oo bulshada dhibaato u keeni karo saas darteed waxaan rabnaa ilaa iyo laba iyo tobanka agoosto oo lagu jiro maalmihii dhallinyarada adduunka oo si qurux badan aan ugu xusayn ay ka duwan tahay sida aan ugu xusi jirnay sannadihii hore oo sanadkan ay ku dheer tahay in ciyaarihii la qabto in hiddihii dhaqankii hadday noqon lahayd dhinacii wiilashii iyo dhinacii gabdhahaba waxa dhan isdhexgal la sameeyo welina ay noo dhiman yihiin waxyaabo kaloo aad u tiro badan oo lagu soo bandhigayo maalmaha nabadda ee isdhexgalka nabadda dhallinyarada annagana ka dhallinyar ahaan mar kasta waxaan u taagannahay in ay magaaladeena noqoto ama dowlad goboleedkeena in dowlad goboleedyada kale uu la tartamo dowlad goboleedyada kale inuu ka qurux badnaado marka waa sii wadaynaa dadaalada kuma ekaan doonto oo keliya maalmaha nabadda agoosta laba iyo tobanka agoosta oo maalmaha dhallinyarada adduunka ah waa sii wadi doonaa waana sii xoojin doonaa dhallinyarada baahidooda aaday u tiro badantaha laakiin inta aan ka gaarno waan sii wadi doonaa xateen lama soo koobi karo hay-adda i o m iyo wasaaradda hirshabeelle cayaaraha hirshabeelle yaa waxay iska kaashadeen inay maxaan ku rahdaa soo bandhigaan cayaaro wax ku oola oo waxaan ku lehay isdhexgal bulsho ah barnaamijkaasna bulshada reer jowhar aaday ugu baahneed sababta ay tahay wuxuu dhalinayaa isdhexgal bulsho iyo maxaan ku leeyahay nabadda waxay ka qayb qaadataa inay ciyaaraha maxaan ku rahdaay banooniga hadday tahay cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka waxay u baahan yihiin dadkaanu inay la mashquuliyo dhallinyarada haddaan la mashquulo waxaa imaanaya amni darro marka waa uga mahad celinaynaa